بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد sidiina oo caadada ahayd walaalayaal waxaynu insha allahu tacaala sheekha ku dul akhriyi doonaa su-aalihii dadka xaggooda naga soo gaadhay su-aasha koowaad sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay mid ka mida dadka dadka marin habaabiya ayaa sheekh waxa uu qoray in sheekh maxamed ibni cabdilwahaab uu ku qoray kitaabkiisa kitaabu tawxiid in mushrikiinta waktigeenna nool iyo mushrikiintii nebi maxamed uu la dagaalamayey ay kuwa maanta jooga ay ka daran yihiin taasina waxay keentay inay maanta dadka dadka xaqdarrada ku leynaya sida jamaacada shabaabka iyo daacish kuwa la yidhaahdo iyo kuwa la mabda-ihi ay arrintaa daliishadaan arrintaa sheekh maxaa ka jira afiiduuna baaraka allahu fiikum
alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wla cudwana ila clى اlظaalimiin wslى allahu عlى nabiyina mxamedi wعalى alihi waصaxbih waslama tasliima kaiira hadalkaasi waa hadal ka soo fuli kara uun qof aan aqoon iyo cilmi aan lahayn oo ku hadlay jahli amaba se garanaya xaqaa'iqda laakiin ogaan isaga indhatiraaya oo xasadka iyo cadaawadda u hayo dacwadda tawxiidka iyo sunnuhu uu ku kalifay waxa inu ku hadlo hadalkaasi uu sheegay horta kuma qoraa kitaabu tawxiid taasina waa daliilka koowaade tusinaya qofka waxaa ku hadlay jahligiisa isaga ayaana looga fadhiyaa hadalkaa inuu ka soo saaro kitaabu tawxiid hadalkaasi wuxuu ku yaallaa laba kitaab oo ka mida kutubta sheekha laakiin aan kitaabu tawxiid ahayn kashfu shubahaadka iyo alqawaacid alarbaca labadaasuu ku yaallaa sidaa isagu uu fasiray ama uu udhig uu macneeyeyna maaha waana hadal cad oo fasiran hadalka sheekhu qaabka u dhiga waxa weeye dadkii shirkiga samaynayey waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam mushrikiinta ahaa iyo kuwa waktiyadan dambe nool ee shirkiga sameeya waxaa jira laba arrimood oo kuwan dambe kuwa hore ay kaga xun yihiin labada arrimood waa maxay waa arrinta koowaade mushrikiintaa hore sida ilaahay uu ku sheegay qur-aanka xaaladda ay barwaaqaysan yihiin ay ladan yihiin unbay baryi jireen cid aan ilaahay ahayn laakiin xaaladdu marka ay ku adkaato ay ku soo ururto ilaahay subxaana wa tacaala kelidii ayay baryi jireen taasina qur-aankay ku caddahay kuwan dambe ee shirkiga samaynaya makhluuqaad weydiisanaya wax ilaahay unuu bixin karo xaalad walba ilaahay cid aan hayn bay baryayaan xaaladaha ugu adag xataa marka ay ku jiraan marka masalada marka laga hadlayo labada qolo qoladeebaa daran dee waxa daran kuwa markay ladan yihin ay barwaaqaysan yihiin iyo markay xaaladdu ku adag tahayba shirkiga samaynaya waa marka masaladaa laga hadlaya hadda la soco masalada labaad ay kaga daran yihiinna waxay tahay kuwaa hore waxa ay ku lugooyeen oy ku fitnoobeen oo xaqii ilaahay uu lahaa hadday tahay gowrac iyo hadday tahay baryo iyo hadday tahay magangel iyo hadday tahay gurmad la weydiisto ay u leexiyeen dad saalixiin ah oo laata tusaale ahaan oo ka mida asnaamtii ay caabudi jireen asalkiisu muxuu ahaa nin saalix oo wanaagsan ninkaasoo dadka xujaajta ah caawiyo oo boorash u walaaqo oo soo dhaweeya markuu dhintay bay ku fitnoobeen markaasaa dhagaxay yidhahdeen dhagaxan u galay ninkii wanaagsanaayo oo dhagaxiibay ay dul fadhiisteen wax ku dul gowrici jireen wa kadalika qowmu nuux raggii ka midka ahaa in lagu fitnoobay markii dambe ilaahyada ay ka dhigteen ay caabudeen dad wanaagsan bay dee ahaayeen kuwa dambe ee shirkiga sameeyaana waxa ay baryayaan ay u gowracayaan ay magan gelayaan ay gurmad weydiisanayaan dadka qaarkood dad wanaagsan aan ahayn oo iyaguba ay yaqaaneen inay taariku salaad ahaayeen waana bisha ramadaan soomi jirin oo qaarkood diinta ay caayi jireen marka kollayba haddii la lugo-ayo labada lugo keebaa la qaatay ninka nin xun ku lugo-ay iyo ninka nin wanaagsan ku lugo-ay dee waxa daran ninka nin xun ku lugo-ay soo maa labadaa masaluu sheekhu tilmaamay mushrikiintii hore mushrikiinta dambe inay kaga daran yihiin laakiin maaha macnaheedu mushrikiintan dambaa dhinac kastoo laga eego mushrikiintii hore ka daran oo waxay mushrikiintii hore kaga daran inay kaga xun yihiin kuwan dambe ayaa fara badan mushrikiintii hore nebiga waa beeninayay waxay beeninayeen laysu soo saari doono oo qiyaama u dhici doono abaalmarinta iyo xisaabta iyo jazaaga waxaasoo dhan waa beeninayeen oo qur-aanka waa beeninayeen oo gabay iyo hadal nin waalanaya bay ku sheegayeen dee intaa midnaba ma sameeyaan mushrikiinta dambe marka masaladu taasay ku urursan tahay horta qaabka ay saxda ku tahay waa qaabka ma aha inuu sheekhu yidhi mushrikiintii hore dadka dambe shirkiga sameeyaa mas'alo kasta kaga xun sidaasina kutubta sheekha kuma qora qofka sidaa u dhigaana qof ku been abuurtay wey iftaraa calayhi waana la weydiin doonaa yowma alqiyaama oo su-aal sugaysa kana saari mayso inuu qofku maslaxo adduunye ku doonayo ama uu isleeyahay cid ku fogee ama uu doonayo cid inuu kaga farxiyo uu kusoo dhawaysto masalada ku saabsan jamaacaadkan damawiga ah ee dhiigga aadka u daadinaya ee dadka gaalaysiinaya xaqdarro ku gaalaysiinaya ee dadka dhiiggooda ilaahay subxaana wa tacaala ilaaliyeyna daadinaya inuu u food saarayo sheekh maxamed cabdilwahaab raximah allahu tacaala iyo culimada la midka iyo dacwadiisa khayrkii uu ku baaqayey uu leeyahay dacwaddaasaa dhashay waa mid ay sameeyaan dadka muqridiinta ujeeddadooda ay tahay inay waxyaabaha xumaanta ay ku shaambadeeyaan dacwatu tawxiid wasunna laakiin waxaa ilaahay mahadiya inaanay dacwadaa ka soo helahayn wax arrintaa markhaati uga noqda gaalaysiin xaqdarraa sheekh maxamed bin cabdilwahaab raximah allahu tacaala wuxuu si si cad u sheegay xataa dadka shahaadanaya ee islaamka ku abtirsanaya ee shirkiga samaynaya inaanu markiiba gaalaysiin ahayn oo dhiiggooda aanu xalaashan ahayn kuwa caabudaya sanamka qabriga badawi ka dul taagan ma gaalaysiinayna buu ihi sheekhu iyagoo hadda shirkiga samaynaya mar haddii ay shahaadanayaan oo islaamka ku abtirsanayaan sababtuna waxa weyaan waa jahligooda waa dad juhaala oo cid xaqii fahamsiisay oo xujada ku ogtay aanay jirin waxaa kaloo sheekhu uu tilmaamay raximah allahu tacaala arkaanta islaamka wuxuu ihi annagu dadka kuma gaalaysiino wax culimmada islaamku ay isku waafaqeen in lagu gaalaysiiyo mooyaane oo arkaanta islaamka ee shanta ah shahaadataanka iyo salaada zakada soomka iyo xajka ta ay culimmadu isku waafaqeen cidda khilaafta in la gaalaysiiyo oo shahaadateynka ah kalimatu tawxiida ayuun baanu wax ku gaalaysiinaa buuli xataa qofka salaada waajibnimadeeda ogol shirkina aan samayna ahlu tawxiidka laakiin aan tukan inaanu gaalaysiinahayn buu sheekhu tilmaamay waxaa sheekha ardaydiisii iyo culimadii soo gaadheen iyo kuwii ka dambeeyey culamaau tawxiid culamaau dacwa salafiya ay caan ku yihiin inay la dagaalamaan takfiirka gaalaysiinta xaqdarrada ah taasina waa mid muuqata hadday beledkeennan tahay hadday dhulka kala tahayba waana cidda qura ee si cad oo diiniya oo la gabasho aan lahayn u hortaagan manaahijta noocaas ee ku dhisan gaalaysiinta xaqdarrada ah iyo dhiiggaa xaqdarrada lagu daadinayo ilaa calaykum billah waad ogtihiin waayo cidda khudbadahooda duruustooda muxaadaraadkooda iyo bayaanaadka ay soo saaraan mar walba kaga diga dagaaladaa in fara badan oo wadaadada ka mid a axsaabta iyo jamaacaadka ka midi ay dadka jihaad ugu sheegaan marka dambe ay qadhaadhaatay ay fool xumaatana ay yidhaahdaan jin baa wadaada ee lagu caayo lagu aflagaadeeye ladhaa jihaadkay diidan yihin man hum culamaau dacwati tawxiid wasunna cid kale ma ah cidda bayaanaadka ka soo saarta ee jaraa'idka ku qorta ee meel walba ku faafisa ee tagsiirka xaqdaradaa hortaagan ee fataawooyinkooda meel walba ay ku qorayeen ee meel walba ay yaalleen cid qarsoon ma aha ninkaasi ikhwaanulmuslimiinka oo uu ku abtirsado oo uu sheegto firaqooda qaarkood sida waxdadoo kale isagu inuu aasaasay ninka hadalkaa laga soo wariyey waayo shalay baa su-aasha masaajid kale laygu weydiiyey darsi aan ka dhigay salaad duhur kadib jamacat alikhwaan muslimiin waa jamaacada ay ka soo farcameen jamaacaadka takfiirka iyadu jamaacat aluma oo dhashay jamaacaat altakfiir waalqitaal jamaacaadka gaalaysiinta iyo laynta muslimiinta xaqdarrada lagu laayo caanka ku ah iyaga ayaanay kutubtooda in fara badan oo ka mid a si qayaxan oo cad ay ugu taallaa gaalaysiinta muslimiintu bal ha la weydiiyo wadaadkaasi waxa uu ka qabo sayid qutub dilaalu qur-aankiisa waxaa ku qoran fii dilaali qur-aan kitaabkiisa la idhaahdo basharka oo dham inay ridoobeen oo diinta ay ay ka noqdeen oo ay xataa kuwa masaajidada ka eedaamaya ashhadu an laa ilah ashhadu anna maxamedan rasuulullah aleh waa kufaar buu leeyahy way ridoobeen kelmaddaana afka iyo carabkuunbay ka leeyihiine wax qalbigooda gaadhsiisan maaha buu leeyahy waxaanu ku baaqayaa in la sameeyo jamaaco yaroo gaalo isagu uu ku sheegayo muslimiintii muslimiinta intooda kalena waa gaalaysiinaya salaatuljumuca ayuu ka tegey oan muslimiinta la tukan jirin mar haddaan khilaafo lahayn buu leeyahy iyo xukum diintii la ysku xukumayo jumcaba la tukan maayo wax allaale waxa dawlad dhulka islaamka ka taagan carab iyo cajam inay gaalo yihiin buu si cad u sheegay wadaadkaasi kutubtiisa hoostuu ku haysta halkuu sheekh maxamed ibni cabdilwahaab iyo dacwadiisa iyo culimada tawxiidka iyo sunnada ku baaqaa waxaasoo kale bal halka ay ku yidhaahdeen ha sheeg haddii arrintu ay diin ka tahay muxuu uga digi waayey kutubta noocaasa sayid quduba ugu tasbiixsanaya isagii ragga la midka ah oo shahiidda ay u hayaan hadday doonayaan takfiir gaalaysiin xaqdarra ah iyo dhiig xaqdarro lagu daadiyo inay ka hor tagaan ama dadka ay uga digaan miyaanu arrinku noqon ahayn sida xikmadda carbeed ay tidhaahdo ramatnii bidaayaha wansallat intuu icaayay buu cararay yacnaa ceebteedii intay dusha ii saartay bay carartay buuli ninkaasi carbeed xikmad baanu hadalkaasi noqday waxaana loogu maahmaahaa qofka ceeb iyo iin isagu uu leeyahay cid kale intuu dusha ka saaro isagu isu muujiyay inuu yahay ceebka saliim ilaa maantada aynu joogno cidda soo saaraysa bayaanaadka ay kaga digayaan firaqa uu sheegayo ee jamaacadiisa iyo kuwa la midkaa in ay ku ceebeeyaan waa culimada ku abtirsadaa dacwatu tawxiid wasunna si hay-at kibaar alculamaa iyo allajna addaa'ima fatwo qura la soo heli maayo fataawadooda soddon mujalladood iyadoo ku dhow bay daabacan tahay laga soo helmaayo fatwo quro uu ku qorayo takfiir xaqdarra ah ama dhiigga muslimiinta oo ay xalaaleynayaan bal mar walba way ka digayaan mu-alafaadkii ay qoreen culimadaas ayaa buuxdo meel walba taala halka jamaacaadkan iyo axsaabtan ay ishuwan yihiin oo mar walba kuwa muslimiinta xaqdarrada ku gaalaysiinaya dhiiggooda daadinaya cabaa'adooda ay ku hoos jiraan yacnaa marada ay hagoogan yihiin hoosta ay kaga jiraan mararka qaarkoodna ay ismuujinayaan oo bannaanka ay usoo baxayaan marka warkaasi waa war cadowga islaamku min alkufaari waalmunaafiqiina waazanaadiqa wa ahli lbidca ay doonayaan dadka dacwadda tawxiidka iyo sunnaha inay kaga tanfiiriyaan ay kaga eriyaan waxaana idi odhan lahaa bal beledkeennanuun miisaanka saara oo qiyaas ka qaada jamaacaadka uu sheegaya yaa ka diga dadka uga diga intaanay soo bixin laa shabaab walaa daacish ayaa gaalaysiinta xaqdarrada ah iyo isqarxinta iyo muslimiinta oo inta lala dagaalamo jihaad lagu sheego culamaau dacwa salafiya meel walba ay kaga hadlayeen markii ay soo baxeen maxaakimtu ay bilaabmeenna ciddii u horreysa ka soo horjeesatay yidhi horta maxaakimtu iyay la dagaalamayaan laidhi jiraadaay la dagaalamayaan iyo qabaa'il ururadoodii miyaanu muslimiin ahayn maya dee waa muslimiin laakiin waa faasiqiin waa sidan ciddii arrinkaa ka soo horjeesatay ti waxaan jihaad ma aha waxani waa fitno waana xaqdaro culamada dacwa salafiya ahay wax allaale waxaa axzaab maanta jira iyo wadaado ee beledkeenna jooga wada taageeraya waa jihaad bay lahayn waa u riyaaqayeen shabaabkaa maanta la caayayo ee la doonayo dacwa salafiya in lagu shaabadeeyo iyadoo la ogyaha halka ay ka taagan tahay sidii loo taageersana waynu garanayna culimo iyo caamaba cidda qureen taageersanayna ka hadli jirto ee si cadoo gabashaa layn uga hadli jirtayna waa la garanaya nin baa ii yimi malaa is yidhi sidaan anigu is yidhi ninkan tol baa tihiine u nasteexeen markii dagaaladaasi ay socdeeno wadaadadu ay jihaada ku sheegayeen markaasaa wuxuu igu wuhi sheekh cabdillaahi wadaadadii oo dhami dagaalada way taageerayeenoo jihaad bay ku sheegayaan wadaadada axdaabtu sheegaya firaqa adiga maxaa kugu dhacee dada kaa dhex saaray waxaan ku udhi maalmo sug baan ku uhi adaa arki doona waxay igu dhacaan anigu waan arkay sanadda sug adigu sanadda maray ka soo wareegeen buu ii yimi ninka laftiisa markaasu wuxuu igu yidhi maxaa maxaad arkaysa arrinka siaad sheegaysa unbuu noqdeen muslimiintii dhiiggoodii la daadiyey oo jihaad ugu sheegay in iyaga laftoodu markii dambe ay islaayeen dhexdoodii shabaab maxaakim xisbulislaam ay u kala baxbaxeen maxaad arkaysa waxaan ku uhi wax kale ma arkayn anigu qeybkii waxa maqan ma ogi laakiin dee wax shareecada khilaafsan baa horta ii muuqday in muslimiin la laayo dhiiggooda la xaraashado oo jihaad lagu sheegaa dee sharciga khilaafsan tahay waxaa kaleaan ogaa idinku aydaan ogeyn dadkan aada maxaakim iyo ururo islaam oo dagaalamaya iyo jihaad iyo ee idinku aada u riyaaqsan tihiin waxaan ogaa inta xisbiya ay kale yihiin iyo xisbi waliba inuu amiir gooniye leeyihi iyo xisbi waliba ajado gooniya inuu leeyahy xisbi waliba inuu xukunka ku socdo oo dabeetana inta cadow midaysan ay leeyihiin cadowga ay waxoogay maalmo ku wada jeedayaan laakiin maalinta iyagu ay tidhaahdaan libtii baad hesheen iyaga dhexdooda ay noqonayso kursigiibaa dee dhex imanaya kursiguna dee ma wada qaadayo waana tii dhacday taas shariifkii maxaakimta hogaaminayey miyaan la gaalaysin markuu madax noqday miyaanu jihaadkii noqon mid u dhexeeya shariifka iyo xoghayihiisii markay maaa maxaakimta ay ahaayeen xisbul islaam shariifkii halka inaga dhig waxaa shariif iyo dawladdiisii la wada dagaalamayey shabaab iyo xisbulislaam midba dhinacu kaga lisayay labadoodii markii dambe miyaanay noqon ilaa xisbulislaam inta la muquuliyey laga dhigay wax firdhaday iyo wax khasab lagu shabaabeeyey khasab shabaabka ugu biira la yidhi shabaabka raggoodii u sarreeyey yaa laayay miyaanay shabaablayn oo iyaga gam miyaanay iska dhigin tafaruqa dadka dhex yaalla iyo kala tagsanaanta iyo xisbinimada iyo kursiga la doonayo walow magac diineed oo wanaagsan ha la siiyeen ayaa noo muuqday oo aanu ogeyn taasina may noqon inaan anagu uun iska aamusnaanu afkayga ka haysanno laakiin jihaad baanu gallay in badanna lagu cahay la jihaadkay diidayin gaaladay la socdaan oo soo dirsatay madaxday la shaqaynayaan jihaadkaasoo ahaa manaahijta noocaas takfiirka gaalaysiinta dhiig daadinta xukum doonka ku salaysan inaanu ummadda uga digno inu dhaana khayr keeni mayso weligeedna guul ugu gaari maayo waxaana guul ugu gaadhaya in la maro un waddadii rasuulka iyo saxaabada alamru lawal in loo noqdo waa dadkani waa muslimiine wixii ka khaldan madax iyo mijabo isku daro in loo saxo oo jahliga laga suuliyo diinta la baro oo macaasida laga waaniyo oo quluubtooda la dhaqaajiyo oo iimaanka lagu dhaqdhaqaajiyo si ay ilaahay ugu toobad keenaan markay dadku hagaagaan ee dacwadda ay ku hagaagaan ayaa madax hagaagsanna ay helayaan waayo sida dadku ay yihiin ayuunbay madaxdooduna noqonaysaa sida dadku ay yihiin ayuunbu ilahay madaxda uga dhigaya sida ay tiraa alqaacida ataariikhiya sharciya kamaa takuunu yuwalla caleyk sida aad tihiinunbay madaxdiinuna noqonaysaa macnaheeduna qur-aankuu ku xusan yahy وkadalika nuwali bacd الظaalimiina bacda bima kanuu yagsibuun madax ظaalimiin oo faasiqiin oo diinta aan ku xukumahayn inuu ilaahay muslimiinta hogaankooda u dhiibo maxaa sababa muslimiinta ظaalimiina ilaa muslimiintu dulmigaa ay ilaahay uga toobad keenaanna sidaasay ahaanayaan in allaha laa yugayiru ma bqowmi xataa yugayiruu ma banfusihim ninkaa warkaa laga sheegay iyo ragga la midka ahi mar shiicay taageerayaan oo maanta facebook iyo meelaha la midka ay ku faafinayaan inay shiicada saxaabadii rasuulka gaalaysiinaysa ay taageeraan ay soo garab istaagaan oo u geeyo xasadka ay u qabaan tawxiidka iyo sunnaha ilaahay subxana wa tacala inoogu nicmeeyey laga yaabo mararka qaarkoodna masaalix shaksiya iyo amwaal iyo dacmi inay kaga raadiyaan mar bidacay u ololeynayaan mar waxyaaba aan laa'iq ahayn bay masaajidada ilaahay la imanayaan ay kaga hadlayaan mar culimadii islaamka ay aflagaadeynayaan sida a'immada oo kale mar ragga imaamu axmed raximah allahu tacaala caydiisa la soo istaagay fagaarayaasha oo ah ardaygii imaamu shaafici raximahullah shaaficina siduu u qadirin jiray ee uu u ixtiraami jiray qofka taariikhda akhriya si fiican uu garanayo oo xataa isaga uu noqon jiro xadiidka weydiin jiray oo ka mid ahaa min cibaadi illahi saalixiin addoomaha ilaahay wanaagsanaa waxaa lagu ceebeynayaana wax kale aanayna xadiid ay tahay subxaana allah xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo la leeyahay a'immadu sida ay u kala xadiid badnaayeen bay u kala khalad badnaayeen marka macnaheedu ma ra'yigaa sax lagu gaarhaya haddii xadiidka aan sax lagu gaadhahay bal dadku siday u kala xadiid yar yihiin buu khaladkooda u kala badanaya sida ay u kala qur'aan iyo xadiid badan yihiinna saxdoodu iyo sawaabka inay helaan way u kala badnaanaysaa waxau dhan la ilaahay subxana wa tacala ha ka baqdaan beenaha noocaasi waa beenihii aafaaqda gaadhayay jihaadka kala duwan gaadhayay jihooyin kala duwan ee sababu noqonaya qofka in qabrigiisa lagu cadaabo qowlalada la dilaaciyo ilaahayna subxaana wa tacala u weydiin doonaa waxaana odhan lahaa waxba yaanay ku warwareegin dicaayaadka aadka u hooseeya ee noocan oo kale ah aimatu hadihi dacwa kutubteedu waa tan qoran khalad ha ka soo saaraan wax kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga iyo waddadii saxaabada khilaafsan ha ka soo saaraan oo banaanka ha soo dhigaan oo si cad ha usoo bandhigaan ee dadka aan shareecada aqoon u lahayn marba arrin aan jirin oon xaqiiqo ahayn yaanay ku lugoynin oonay ku tashwiishinin wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay maalin ramadaana gabadha haddii ay caadadu ku soo darrido sheekh maxay samaynaysaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
haddii gabadha damulxayd uu yimaado maalin ramadaan iyadoo sooman walow daqiiqadii u dambeeyeyba arrintaasi ha dhacdee soomkeedu wuu jabay oo xaydku wuxuu ka mid yahay min mubdilaati sawm waxyaabaha soomka buriya inuu gabadha ka yimaada waxyaabaha soomka buriyo mid ka mida wey markaa way iska cunaysaa haddii dhiiggaasi u yimaado maalin rabadaan oo ilaahay baa u xalaaleeyey maalinta aqalaheediina waa lagu leeyahy oo caaisha radia allahu canha waa tatiri siday bukhaariya muslimba wariyeen kaana yusiibuna dalika fanu'maru biqadaai siyaam walaa nu'maru biqadaai salaa waa nagu dhici jiray arrinkaasi waxaa nala fari jiray soomka inaanu qallayno salaada inaanu qallaynana lama fari jirin wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaad ka warantaa mobileka uu ku jiro qur-aanka yacni qur-aanka waxa weeyaan akhriskii ma qaadanayaa xukunkii musxafka baaraka allahu fiikum
musxaf waxaa la yidhahdaa kullu maa kutiba fiihi qur'aan meel kasta oo qur-aan lagu qoray haddii waraaqa lagu qoro iyo haddii loox lagu qoro iyo haddii laf lagu qoro iyo haddii lagu qoro aalaadkan biraha iyo muraayadda iyo ka samaysan waa musxaf marka haddii qur-aanku uu ku jiro inta qur-aanku uu muuqdo shaashada uu soo yaallo banaanka xukumkii musxafka qur-aanka ah ayuu mobeelkaas yeelanaya wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay waxaa loo yaqaano baycul ciina ee axaadiista nebiga lagu sheegay iyo ribada wax farqii ma u dhexeeyaan culammada qaar oo leh farqi uma dhexeeya ayaan maqlay afiiduuna baaraka allahu fiikum
ribadu marna waa mid sariix oo geed iyadoo loogu soo gaban la samaynayo oo la kala qaadanayo marna waa mid loo xeeladaysanayo marka baycul ciina ma aha ribo cad laakiin waa ribo loo soo gabbada weeye bayculciina asalkiisu waxa weeye inuu qofku qof shay ka iibiyo mobeelkan oo kale ayuu ka iibinayaa qof wuxuu ka siinayaa konton dollar maqsuudkiisa iyo ujeeddadiisu ma aha qofkan iibsanaya ma aha ujeeddadiisu moobil lacag ayuu doonaya marka uu ka iibiyey konton dollar buu ka siiyey konton dollar markii uu ka siiyey ayuu odhanayaa haddana dib iiga iibi mobeelki oo i amaahi laakiin qiimihii aan kaa siiyey qiimo ka jaban qiimihii aan kaa siiyey yani qiimihii aada iga siisay qiimo ka jaban iga sii buu odhanaya oo tusaaleaan konton buu ka siiyey haddana isagii baa dib afartan usiisanaya imisaa udhaxeeya toban dollar meeshan waxaa loo socday lacag marka waxay ka dhigan tahay in konton dollar lagu bedeshay toban dollar haddii dollar dollar lagu bedelayana waxaa ribo lagaga baaqsanaya un in la islaakaysiiyo konton dollar lagu bedeshay afartan dollar waxaana ribo lagaga baaqsan karaya dollar haddii dollar lagu bedelaya inay islaakaabaan marka calaa kulli xaal maqsuudka ujeeddadu waxay noqotay un iyo natiijadu in konton dollar afartan dollar lagu bedeshay moobilo la yaro dhexgeliyey maqsuudku aanu ahayn isaga in la kala iibsado marka waa ribo loogu soo gabaday moobilka la leeyahy waa la kala iibsanaya wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsan allahu ileyk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay inan baanu ku heshiinay guur buu yidhi dabadeed reerkoodii ayaa ii diiday inay ii guuriyaan nasabkayga awgeed sheekh haddii aan gabadhaa mehersado iyagoon reerkooda ogeyn maxaa xukunkeedu noqonayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
haddaad doonayso rabshadii arrintu inay kula dheeraato maxkamadiyo dagaal ay gasho xaqiiqadii waaqacata markan ka warramayna iskama mehersan kartid laakiin qaadigaad u tegaysa waad leedahay inantaasi kuf gayaan aanu ahay baa lay diiday marka isagaa dee xaaladda daraaseynayo oo go-aan ka gaadhaya hadduu xataa isagu u arko inaad garta adigu aada leedahay oo isagu taladeedii uu la wareego uu kuu buuriyo dee rabshad unbaad u taagan tahay iyo dagaal iyo buuq iyo inantiiyo reerkoodii ay kala go-aan laakiin inuu tala taa ka dhowr baan ku siinayaa ee adduunyada dusheeda hablaa buuxiye haddii laguu diido mid kale iska doono oo rabshada iyo buuqa iyo dagaalka naftaada ka daa wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay waxaan haystaa dukaan mararka qaarkood sheekh waxaanu iibinaa wax la yidhaahdo biibiila ama bakhtiyaa nasiib carruurtay reer laga iibiyo oo ay namber dooranayaan ka qarsoon waxaana u soo bixi kara waxa weeye lacagtooda ay ku heli karaan mid yar iyo mid weyn iyo mid dhexdhexaad ah arrinta noocaasi ma bannaan tahay afiiduuna baaraka allahu fiikum arrinkaasi waa nooc ka mid a khamaarka alqimaar baa lagu yidhaha luqada carbeed macnihiisuna waxa weeye qofku inuu lacag dhiibo si uu wax ugu helo inuu waxaa ku helo iyo inuu ku waayana udhexeeyo ama inuu wax weyn ku helo iyo inuu wax yar ku helo wax wanaagsan inuu ku helo iyo wax liita inuu ku helo qimaar baa laga qimaarkuna mid bannaan maaha ilaahay subxaana watacaala waa kala xidhiidhiyey maysarna waa la yidhahda khamriga inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsu min camali shayطaani fajtanibu ilah wuxu uhi khamriga iyo khamaarka iyo asnaamta iyo qoryaha laga faashadaa waa qurun iyo najaas shaydaan camalkii ka mid ee ka fogaada qofku inuu yidhaahdo kaale ila khamaar bakhtiyaa nasiibkan kaale ila gal ayaaba dembi ah oo rasuulku uu tilmaamay hadduu yidhaahdo inuu sadaqad la baxo si dembigaa looga dhaafo rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi sida tirmidi wariyey man qaala liakhiihi tacaalu qaamirka falyatasadaq bishay qofka walaalkii ku yidhaahda kaale aan kula khamaare waa qof dembaabe sadaqada ha la baxo si dembigaa looga dhaafo sadaqadu waa xasana waa wanaag wanaagguna xumaanta waa tirtiraa ilahay baa yihi ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikraa lildaakiriin marka arrintaasi mid bannaan ma aha oo khamaarkaa sidaa shareecadu ay uga digtay ayaa suwarkiisa ama muuqaaladiisa mid ka mida uu yahay wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ileyk sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay ayeyday ayaa soo xajaysa ayeyday oo weyn ayaa doonaysa inay soo xajido mana soo xaji karto da'weynida awgeed aniga oo aan soo xajin ma ka soo xaji karaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
qofku isagu intuu awoodayo inuu lugihiisa xajka uu ku tago qof kama xajii karayo laakiin qofkii haddii uu dhinto tusaale ahaan amaba uu nool yahay laakiin awood isagu xajkii ku tago aanu lahayn xoolana uu leeyahay waxa waajib ku ah inuu xoolihiisa u dhiibo qof ka soo xajiya haddaanu xoolo lahayn oo cid kale ay ugu tabarucdana oo ay tidhahdo waan kaa soo xajiyana way ka ansaxaysaa laakiin waxaa shardiga qofka qof ka soo xajiyaya horta isagu xajkii waajibka ku ahaa inuu gutay haddii xajkii waajibka kugu ahaa weli lagugu leeyahay qof kale kama xajiyi kartid xataa haddaad sidaa ku tagto oo aada xajido xajkaasi kaagii ayuunbuu noqonaya oo qofka kiisu waa maqanyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay nin xajkii xaraamanayoo leh labayka can shubruma yacanaa shubruma anoo ka xajiyaya ayaan ixraamtay markaasaa rasuulku wuxuu ku uhi man shubruma shubruma waayo qaala qariibun lii waa nin aanu qaraabanahay buu yidhi faqaala calayhi salaatu wasalaam xajayta can nafsika horta adigu xajkii ma gudatay oo taadii ma ka soo baxday faqaala la qaala faxuja can nafsika uma can shubruma horta naftaada ka xaji buu rasuulku calayhi salatu wasalaam xajka aada xaraamanayso kaagii ka dhig kaaga markaad gudato kadibna shubrumaha aad sheegaysa ka xaji markaa qofku isagoo aan weli xajiyin oo xajkii islaamka lagu leeyahay qof kale kama xajin karo wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkana waxa uu leeyahay waxaanahay ruux dumarahoo weyn oo da-deedu weyn tahay waxaanan doonayaa inaan soo xajiyo cid maxram ii noqotona ma hayo amaba kharashkeedii uma hayo bilaa maxram ma ku soo xajiyi karaa afiiduuna baaraka allahu fiikum xajku kugu waajibi maayo haddaad tahay ruux dumara ilaa aada maxram hesho gabadhu inay maxram haysataa shuruudda uu xajkeedu ku waajibo mid ka mida weeye haddaanay maxram haysan xaj kuma waajibin waa inay iska joogto ilaa ay maxram helayso waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrinta aada buu adkeeyey oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhir an tusaafira ilaa wamacaha duu maxramin minha rawahu muslim xalaal uma aha gabadh ilaahay iyo aakhiro rumaysan inay socdaasho safar ay gasho iyadoo aanu la socon mid maxram u ah saxaabi dhan oo jihaadka ku socday oo lagu qoray duulimaad inuu ka qayb galo ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi markasaa wuxuuhi ya rasuula allah iktutibtu fii ghaswati kada wa kada duulimaadka meelhabyaayo lagu qaadayo ciidamada duulimaadkaa qaadaya baa laygu daro laygu qoray imra'atii kharajat xaaja xaaskaygiina way baxday si ay usoo xajido rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi irjic waxuja maca imra'atik oradoo noqo oo xaaskaagii la soo xaji bukhaariya muslimba waa wariyeen bal hadda u fiirso oo rasuulku muu odhan xaaskaagu ma islaam weyn baa mise waa inan yar taas maxay tusinaysaa dumarka inaan la kala qaadeen da-day doonaysa ha noqoto ila hadday kale xukum yihiin waa weydiin laha rasuulku rasuulku mu odhan xaaskaagu ma tahay midaad aaminsan tahay oo nafteeda ka adag mise waa mid dee baydhbaydhaysa taasina waxay tusinaysaa in dumarku ay ka siman yihiin rasuulku mu odhan xaaskaaguma waxay la socotaa dad aamina oo rufqa aamin oo lagu hadlayn karo mise kelideed bay tegaysaa taasina waxay tusinaysaa haddii ay kelideed socdaasho iyo haddii dad aamin oo maxramkeedana ay raacdo inay isku mid tahay waxaan kaloo dadka xusuusinaya ragga iyo dumarkaba qadiyadda xajka marka laga hadlayo khibrad badan baan xajka u leenahay sanado aada u badanna waa tagnay dadku waxay la kulmaanna xoogagaal baan u nahay ruuxa dumarka ah ee ama ha yaraata ama ha weynaata haddii ay da- tahayna kaba sii darane halkan bilaa maxram laga diree la yidhaahdo jamaacada wadaadadu kaxaynayaan ha iska sii raacdo iyagaa maxram u noqonaye kadeed baa u dhammaanaya waxaa laga yaabaa xajkii inaanu u saxmin oo qofku wuxuu u baahanyay qofkan dumarka ahi marka ay safar gasho qof nin ahoo awood iyo xoog lahoo ilaaliya oo dawaafkii mariya oo sacdigii mariya oo haddii ay lunto dee si gaara u baadi doona guri toban dabaqa baa laga yaaba xujaajtii in la dejiyo oo dabaq sare ay kaga jirto waad dirtayoo jamaacaad iska sii raacisaye ama xamlade halka ayaa ugu adeegaya ile dumar hudheel ma tagaano cunto uma doontaane yaa saddexda waqti halkaa cunto uga soo qabanaya hadday xanuunsato ka soo qaadaya waa kuba fariisa ula tegaya ee dhakhtar geynaya ile maxramkeeda adigan iskaga hadhee halkan hargeysa iskaga soo hadhee qofka arkay waxaa u caddaanaysa xataa sharcan hadday banaanaan lahayd gabadhu bilaa maxram inay iska tagto dhibaatada dumarka kasoo gaadhaya safarkaa kasoo gaadhaysa safarkaa xajka ee bilaa maxramkaa ayaa mamnuuc ka dhigi lahayd nin dhalinyaraabaa sanadiiba wuxuu igu yidhi nima wadaaddaa baan u tegi buuli markaasaan ku uhi hooyaday baa doonaysa inay xajido aniguna sanadka lacagan ku raaca ma haye dee bal ka warrama waxaa dee dhib male soo raaci jamaacada jamaacadii la xajiyaysa wuxuu uhi wuxuun baa sanadkaa iga noqdayoo si iga noqdayoo hooyada way baaqato xajkii bay tegey sanadkii ku xigay buu ilaahay ii yasirayoo anigaaba hooyaday kaxeeyey xajkii baanu tagnay buuli oo markuu soo noqday aniga ii warramaya markaan xajkii indhahayga kusoo arkay waxaan yaqiinsaday buuhi wadaadadaas inaanay naasixinahay taladii i anfacaysay inaanay isiin hooyadayna hadday tegi lahayd oo si ay ku tegi lahayd anoo la socon xaj daaya waxaan isleeyahay buui naf lamay soo noqoteen marka xaqiiqada waa sidaa uu sheegay ninkaa marka horena fatwada noocaasa la siiyey marka dambena meeshii indhihiisa kusoo arkay wallahu aclam
baaraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk sheekh saahilkan waxa uu leeyahay waxa ay diintu tilmaamtay in ubadka laga simo xagga waxsiinta waxaad ka warantaa haddii aan hayo shay shaygaasina wuu ku filan yahay hal qof oo keliya oo carruurtayda ka mid ah mid yar iyo mid weyn ma ku horumarin karaa waxa weeyaan ka weyn siinta maadaama uu weyn yahay oo da'nimada aan ku ixtiraamaayo ma ka horraysiin karaa kii yaraa afiiduuna baaraka allahu fiikum qofka waxaa waajib ku ah carruurtiisa inuu cadaalad ku dhaqo oo ku maamulo cadaaladda ilaah u leeya ilaahay subxaana wa tacaala uu amrayo qofku inuu wax ku xukumo idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ma aha markuu qofku madaxweyne noqdo ama garsooro noqdo gurigaaday kasoo bilaabaysa xaaskaaga dumarkaaga carruurtaaday kasoo bilaabaysa waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi bashiir oo nucmaan ibnu bashiir saxaabiga la idhaha aabihi sida muuqata dhowr bahood buu lahaa markaa nucmaan hooyadii ayaa waxay ku tidhi inankayga waa inaad gooni waxu siisa si kale raalli ku noqon maayo dabeetna rasuulku calayhi salaatu wasalaam u yimi wuxuui rasuulka ilaahay ow waxaan doonaya inaan nucmaan wax siiyo markaasaa rasuulku su-aal weydiiyo wuxuu ku yidhi carruurtaada oo dhan miyaada wada siisa markaasuu yihi maya marka hore wuxuu lahaa rasuulka ilah markhaati inaad ka noqotid baan doonaya rasuulku wuxu uhi laa tushidnii calaa jawa arrintaas waa dulmi aniga dulmi markhaati hayga dhigin waxaanuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam bixiyey amar guud oo ku saabsan in carruurta cadaalad lagu maamulo wuxuu yihi ittaqu llah wacdiluu bayna awlaadikum xadiidka bukhaariya muslim baa wariyay ilaahay ka baqda oo carruurtiina cadaalad u sameeya waxyaabaha cuquuqa keena inuu ilmuhu waalidkii caasi ku noqdo oo u maqli waayo oo u ixtiraami waayo oo af iyo adinba ku dhibo waxaa ka mid a cadaalad darrada waalidku uu sameeyo taa la ogaado inay carruurtu isnacaan oo colaadi iyo cadawdi dhexdooda ay marto waxaa ka mid a asbaabta keenta waalidka oo u kala exo carruurtaada haddii qaarkood ay si gaara wax ugu baahan yihiin oo kuwa kaleanay baahi u qabin sida mid tusaale ahaan kabii ka dhammaadeen kuwii kalena hadday ay iska haystaan baahida gaarkaa kale waxaad gooni u siisaa cadaalad darro noqon mayso tusaalehaan mid baa xanuunsanaya kuwa kale caafimaad qaba dhakhtar baad geyso oo kharash baad ku bixisa waajib maaha inaad kuwa kalena intaa in lagaad siiso laakiin waxa ay baahidiisa u siman yihiin carruurtaada waa inaad u sinto marka shaygaa uu sheegay ninka su-aasha ina weydiiyey haddii carruurtiisa mid ka midii baahi gooniya u qabo oo inta kale aanay u qabin kaasuu siinaya haddii baahidiisa ay u siman yihiinna waa inuu u simo xataa hadlaha iyo inamada waa la simaya ittaquu llaha wasawuu bayna awlaadikum baa riwaayaadka qaarka kusoo arooray sinaa carruurtiin sidii dhaxalka xataa wax loogu qaybin maayo haddii aanu wada gaadhahayna adigu iska hayso waayo haddaad mid siiso cadaaladdaray noqonaysa iyo jow wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaan sheekh weydiinayaa arrin masaajidkeennan iyo masaajid kaleba ka dhacda oo ah in eedaanka salaada cishe maalmaha duruustu ay jiraan dib loogu dhigo ilaa sideedda iyo dheeraad halkii inta la eedaamo dabeetana aqinka un salaada un dib loo dhigi lahaa arrinta noocaasi ma bannaan tahay afiiduuna baaraka allahu fiikum
sida afdalka ahi waa in masaajidadu ay mar wada eedaamaan si aan dadka khalkhal iyo tashuush aan ugu dhicin ta ugu darina waa marka ay rabadaan tahay oo iminka waxyaalaadka un la yaab kale waxaa ka mid a muddo dhan oo saacada ayunbuu eedaan socdaa un afarta iyo sideed iyo labaatan qaar baa eedaamaya barhka shan iyo soddon qaar eedaamaya maqlisa maba garan kartidba kawaaga berigiisii ku eedaamaya iyo ka baalmarsan muadinkuna waa inuu ogaado inuu yahay mu'taman suu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam alimaamu daaminu walmu'adinu mu'taman waa mid la aaminay cibaadadii baa lagu aaminay hadday salaata iyo hadday soom tahayba innaga cil cilooyinkayna haysta waxaa ka mida mu'adiniintu inay is eegtaan uno ma la eedaamay haa adna eedaan ama saacad buu eeganaya tawqiid tawqiidkuna mar walba sax maaha culimaduna taa way sheegeen sheekh bin cuthaymiin raximah llah waktigii uu noolaa wuxuu yidhi waxaanu ogaanay labaatan daqiiqo iyadoo waagii ay ka hadhsan yihin muwaadiniinta qaarkood ay eedaamaan sheikhulalbaanina saasuu sheegay meel buur dusheeda uu ka deganaa magaalada cammaan ee caasimadda urdun markaanoo arkay inaanu waagu baryin oo arladu ay madow tahay ay muwaadiniinta qaarkood eedaamayeen buuri maxaynu taa ka sheegi rasuulkaaba alayh isalatu salaam waktigiisa ay dhacdo nin saxaabi buu rasuulku u yeedhay ku yihi kaalay usoo dhawow suxuurta kasuu rasuulka ilaah usoo til eedaamay hadda waa eedaankii subax kii hore maaha markaasuu yihi mu'adinka yaga indhihiisay wax ka sii yihiinoo wuxuu eedaamay iyadoo waagii aanu baryin taasina waxa ay tusinaysaa haddii mu'adiniintu aanay ku adimahayn aragtida waaga iyo qoraxda dhicitaankeeda ee saacada saxna noqon kara khaladna noqon kara iyo taqliid mid kaloo ay ku dayanayaan o ay ku eedaamayaan inaan aadaankooda la iskuba hadlayn karinba ee qofku waaga uu eego qoraxdii inay dhacdayna inuu iska eego tan ku saabsan eedaanka cishaaye ee masaajidada qaar dib loo dhigay sida afdalka waa in mar la wada eedaamo saynu sheegay laakiin haddii ay dhacdo mar haddii waktigii cishaayigu weli uu joogo haddii ay dhacdo in dib loo dhigo oo waktigaas darsigu uu dhamaado ama xadaradu ay dhamaato la eedaamana wax ba'si o arrintaa ama wax dhiba ku sugan ama wax dembiya oo dadka ka gaadhayaa ma jirto wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay sheekh waxaa jirta macallin qur-aanka noo dhiga oo markaanu dhiigga caadada leenahay nagu dirqiya ama yidhaahda kitaabka qur-aanka a qaata arrinta noocaasi dembi sheekh ma nagu tahay markaanu qaadanno mise isaga ayay dembigii saaran yahay afiiduuna baaraka allahu fiikum
haddii hadluhu ay ku qanacsan yihiin qowlka odhanaya gabadhu xaaladdaa kitaabka ma qaadi karto oo ah qowlka saxdaana ah xagga daliilahaan oo taa iyagu ay ilaahay diin uga dhiganayaan oo xaaraan ay u arkaan inay kitaabka xaaladdaa taabtaan macallinka uma banaano inuu ku khasbo laa yajuusu lahu inuu ku khasbo isagu madhabkiisaa iskaga shaqaysta laakiin dadka inuu ku khasbo uu ku ilzaamiya uma banaano haddii iyaga xaalkoodu sida aynu sheegnay uu yahay oo uu yidhaahdo khasab ku taabtana inay addeecaan maaha oo waxay xaaraan u arkaan ay isaga ku addeecaan oo amarkiisa ay qaataan amarkii rasuulka calayhi isalaatu wasalaamna ay khilaafaan wallahu aclam وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا